جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada hadduu alla idmo saaka aan idinkugu heenno waxaa ka mida ku dhowaad labaatan isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiinna ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal culus oo ka dhacay deegaan dhacabariga wilaayada hiiraan howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay qeybo ka mida wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose dowladda saliibiyadda yugandha ayaa walaac ka muujisay futuuxaadka ay mujaahidiintu ka sameynayaan gobollo ka tirsan dalka soomaaliya maxkamadda wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa fulisay xukun xadda kaasoo ka dhacay fagaare ku yaala deegaan ka tirsan wilaayadaas munaasabad lagu caleemo saaray suldaanka guud ee beelweynta jilibleh ayaa ka dhacday degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ee bakool hay-ad gaaleedka w f b ayaa wajahaysa marxaladihii ugu xumaa tan iyo markii la aas-aasay
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waa sabti siddeed iyo labaatanka shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga ku soo dhowaada warkaas oo faah-faahsan ku dhowaad labaatan isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiinna ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal culus oo ka dhacay deegaan dhacabariga wilaayada hiiraan warkan iyo war kale oo ku aadan howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga alla ah oo ka kala dhacay qeybo ka mida wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose waxaan goordhow wax ka weydiinay walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow maxamuud jazaaka allahu kheyran walaalka abuu xasaan bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa subax sabtiya taariikhna ay ku beegan tahay sideed iyo labaatanka bisha shawaal sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijri walaalka abuu xasaan waxaa xog dheeraada laga helayaa dagaal culus oo shalay ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa murtadiinta ku dhex maray duuleedka deegaanka iyo sooman oo ah deegaan dhaca bariga wilaayada hiiraan dagaalkii shalay dhacay allah fadligiisa khasaare culus ayaa lagu gaarsiiyey cadowga allah waalan lagu jibiyey iyadoona cadowga allah halkaasi ay ku waayeen saraakiil iyo askar murtadiin ah inta aan xaqiijinay dagaalkii shalay waxaa lagu dilay lix murtad uu ku jira sargaal murtad ah oo lagu magacaabi jiray cabdulaahi nuur axmed oo ku magacdheeraatama jilic kaasoo kamid ahaa saraakiisha murtadiinta gaar ahaan qaybtooda nabad sugidda sidoo kale dagaalkii shalay allah fadligiisa waxaa lagu dhaawacay ilaa iyo laba iyo toban askari oo murtadiin ah waxaana xusid mudan baktiyada ilaa iyo lixda murtad afar ka mid ah murtadiintu waxay uga carareen goobtii shalay dagaalku ka dhacay oo ilaa iyo maalintii labaad halkaasi ayay meedadkooda daadsiyihiin waxayna ciidamada mujaahidiintu dagaalkii shalay sidoo kale ku qanimaysteen hub kala duwan oo halkaasi uga carareen maleeshiyaadka murtadiinta ee dagaalka lagu jibiy deegaankai soman waxaa si buuxda gacanta ugu haya ciidamada mujaahidiinta raayada tawxiidka ayaana ka babanaysa waxaana dagaalka shalay uu ka dhacay duleedka iyo soman gaaraan dhanka xigta degmada muqokori iyadoona deegaanka si buuxda gacanta ugu hayaan ciidamada mujaahidiinta deegaankan ayay laba todobaad kahor ciidanka mujaahidiintu si buuxda ula wareegeen kadib markii cadowga allah lagu jibay dagaalo todobaad ee kahor ka dhacay deegaanka aboorey iyo soman inta udhexeysa iyadoona labada deegaana ay si buuxda gacanta ugu hayaan ciidanka mujaahidiinta dhanka kale walaalka abuu xasaan ciidanka mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee degmada qoryoole oo ka tirsan wilaayada shabeellada hoose waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xal madaafiic ku garaaceen eelaboorka magaalada baydhabo oo xarun weyn u ah kufaarta xabashida etoobiya iyo sidoo kale noocyada kala duwan ee gaalada caalamka iyadoon madaafiicdaasi ay ku dhaceen gudaha eelaboorka ciidamada mujaahidiintu waxay sii kordhiyeen weerarada lagu naafeynayo cadowga allah ee duulaanka kasoo qaaday qeyba ka mid ah wilaayaadka islaamiga iyoona allah fadligiisa cadowga allah si toosa ugu fashilmay duulaanka kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga wilaayada shabeelle dhexe oo ah wilaayaadka bishaaraadka allah subxaana watacaala ayaa ku mahadsan futuuxaadkeeda iyo guulaheeda xiriir ayuu allah subxana watacaala uu ka dhigay iyadoona mujaahidiintu ay si buuxda gacanta ugu hayaan degmooyin iyo deegaano fara badan oo sanada ka hor duulaan uu ku qabsaday cadowga allah wa jihaadukum mubaarak dowladda saliibiyadda yugandha ayaa walaac ka muujisay futuuxaadka ay mujaahidiintu ka sameynayaan gobollo ka tirsan dalka soomaaliya warbixintan waxaa inoo haya nuur cali warsame abushayba xilli dowladaha salbiyiinta ee ciidamadooda duulaanka ku joogaan soomaaliya ay ka cabanayaan dhaqaale daro baaxad leh ayay dowladda kaafirada uganda waxay walaac ka muujinaysaa awoodda mujaahidiinta jacob obas oo ah wasiirka difaaca xukuumadda salbiyadda kambara ayaa warbaahinta u sheegay in dowladdiisu ay aad uga walwalsan tahay horumarada ballaaran ee ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ka samaynayaan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya isagoo kelimad ka jeedinayay shir ka dhacay magaalada kambaale ee caasimadda waddanka uganda ayuu wasiirka difaaca uganda ku cataabay in isfidinta mujaahidiinta ee wilaayaadka shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose ay halis ku yihiin kooxda riddada iyo wax loogu yeero beesha caalamka wasiirkan ugandhayska ah ayaa soo hadal qaaday guuldarada maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya labada shabeelle isagoo istiraatiijiyada mujaahidiinta ee dib u qabsashada duulaanka ku sifeeyey mid halis ah gaal jacob obas ayaa rajaxumo ka muujiyey in ciidamada kufaarta afrikaanta ay kooxda riddada ka caawiyaan isaristaagga taqadumka mujaahidiinta isagoo arrintaasina u sababeeyey dhaqaale xumada ku hor gudban ururka midowda gaalada afrika dowladda salbiyadda uganda waxaa soomaaliya ka jooga kubnaan askari kuwaasoo weeraro joogtaha kala kulma mujaahidiinta waxaana ugu dambeeyey weerarkii buulumareer oo lagu dilay boqolaal askari oo ugandhays ah mahadsanid abushayba maxkamadda wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa fulisay xukun xadda kaasoo ka dhacay fagaare ku yaala deegaan ka tirsan wilaayadaas sida warbixintan uu ku haya bashiir muxiidiin abu ayman shalay geninkii dambe fagaara ku yaala deegaanka ugunji ee hoostaga degmada janaale ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose waxaa isugu yimid boqolaal ka mid ah bulshada muslimiinta ee ku dhaqan deegaanadaasi kuwaasoo usoo daabasho tagay fulinta xad ka mid a xuduudda allaah kaasoo lagu fulinayay cabdulaahi cabdiraxmaan cali oo ahaa askari ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya islamarkaana dhowaan gacanta ay kusoo dhigeen ciidamada mujaahidiinta ugu horeyn qaadaga maxkamadda ayaa faahfaahinaya qaabka loo soo qabtay askarigan lagu fuliyey xad ka mid a xuduudda allaah waxaa maxkamadda degmada janaale ee wilaayada islaamiga shabeellada hoose horteeda la keenay eedaysane cabdulaahi cabdiraxmaan cali labaatan iyo toddoba jir ah waxaa lagu soo eedeeyey inuu la shaqaynayay ciidamada muslimiinta ee nisa iyo dil daldil oo ku dili rabay walaal mujaahida intaas kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdulaahi wuxuu ku jawaabay sida tan aawaa sax waxaa isoo wacay nin marka jooga oo ka tirsan ciidamada nisa wuxuu isoo bandhigay inaan la shaqeeyo wuxuu yidhi waxaan rabaa inaad iila shaqayso oo soo disho nin ka tirsan al-shabaab haddii shaqadaasi ku guulaysato bishii laba boqol doolar ayaa lagu siilaa mishaar ahaan adigoo towbar soo marin anigana waan ka aqbalay kadib waxaan hori ka soo qaatay janaale asigoo tawakal ka soo baxay ayaan dhowr xaba ku tuuray ninka la ii diray mana ku dhicin anigoo hawshaas ku jira ayaa la iisoo qabtay ugu dambeynna waxaa fagaaraha looga dhawaaqay fulinta xadkaas ka mid a xuduudda allah ee axaduridda xukunka maxkamadda intaas kadib maxkamadda markii ay dhegaysatay aadii loo soo jeediyey eedaysane cabdulaahi oo jawaabtiisa khilaal ahaa ayaa waxay xukuntay sidaani soo socota kow in eedaysane cabdulaahi uu ku dhacay ficil riddanimo ah labo in eedaysane cabdulaahi lagu fuliyo suuxa duridda ah almaraajic qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakiduu yahuuda wannasaara awliyaau bacduhum awliyaau bacd من يتولهم منكم فإنهم منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين في سورة المائدة آية كنت يقول وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاثة السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك للدين المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري ومسلم حكم كان مثل كتب من هذا الخلال الله أكبر الله أكبر maalin ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale maxkamadda wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose fagaaro ku yaala magaalada kuunya barow ee ku fulisay xukun xaduridda ah askari la shaqaynayay maleeshiyaad kirdada ee ku sugan degmada janaale ee wilaayada shabeellada hoose munaasabad lagu caleemo saaray suldaanka guud ee beesha jiribleh ayaa ka dhacday degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ee bakool sida warbixintan uu ku hayo cabdiqani maxamed waxaa dhowaan munaasabad ballaaran oo lagu caleema saareeyey suldaan cusub oo ay yeelatay beesha jilibleh ee degta wilaayaadka islaamiga ah ka dhacday degmada tiiglow ee xarunta wilaayada bakool taas oo ay kasoo qayb galeen marti sharaf kala duwan oo isaga kala yimid qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah iyo degmooyinka wilaayada bakool intii ay socdeen kalimaadka xafladda laga jeediyey idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa si gaargaar ah u wareysatay qaar ka mid ah mas-uuliyiintii iyo dhaqankii soo mushaarakaysay xafladda ugu horeyn wilaada wilaayaadka islaamiga ee bakool iyo hiiraan ayaa si isku mid ah u bogaadiyey xafladan iyagoona la dardaarmay waxgaradka iyo guud ahaan beesha xafladaasi dhigatay kolley beesha horta inta aan ka naqaano waa beel aan dhib badnayn hoggaansanka iyo asama wadaacada iyo dadka muslimiinta guud ahaan in loo dheganuglaado gaar ahaan hoggaankooda ilaahay ha barakeeye wanaagi kheyran ku ogna laakiin waxaan leenahay faraska waxaa la yidhaha soo ordaayaa karbaashka lagu dhufana marka sababta loogu dhufanayna waa inuu orodka orod ku sii daro marka waxaan leenahay suldaan baa aad doorateen qarash badan waad geliseen marka insha allahu taala inaan garabkiis laga bixin oo intuuba kitaabka ilaahay uu ku toosin yahay in maaragtay la adeeco intuusan macsiya la imaanin oo ilaahay macsiyiis uusan dad amrin jazaakum allahu khayran taasaan leenahay midnimo in lagu dadaalo isku duubnaasho kii anfacay oo shariicada islaamka ku hogaamiya ilaahay ha ka dhigo oo runtii nin annaga aan naqaano taariikhdiis iyo in badan aan isla joogi jirnay deegaankan muddo dheer kun afar boqol soddon iyo saddexdii eeridaas aan isnaqaanay ilaahay subxana wa taala ha barkeeye waa nin wadaad ah oo ganacsi ahaa annagana waa ku farxnay jamiic ilwilaayaat xafladdan qiimaha badan iyo kasoo qaybgalkeeda mushaarakadeeda waa xaflad aan aad ugu faraxsannahay boorka horteyda ku dheggan sidaa ugu jeedid أيها الضيوف الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حفل تنسيب السلطان العام لقبيلة جلبلة way mudataa ciwaanka noocaas ama boorka noocaasa waa xaflad aad u qiimo badan aadna noo farax gelisay annagana aan ku faraxsannahay oo aanan ku imaan si lugjiid walaalaha maanta xafladdan dhigtay suldaanka qiimaha badanna soo doortay ay ku doorteen sida ayagu ay sheegeen annagana aan wax un xoogaal aan nahay diin iyo dadnimo labadaba lagu doortay waxaan leeyahay waxaa weeye sida u soo doorateen suldaankiina u taageera inta uu toosan yahay taageera suldaankana waxaan leeyahay dadkaada la tasho ee ha ka tegin ayagana waxaan leeyahay ha dhibina u dulqaata samciya daaca siiya ilaahay subxaanahu watacaalana ugu shukriya qaar ka mid ah nuqabadii kasoo qayb gashay xafladda ayaa dhankooda si weyn u soo dhoweeyey suldaanka kusoo biiray nuqabada wilaayada bakool iyagoona beesha u dardaarmay inay la shaqeeyaan oo ay garabkiisa buuxiyaan xalfadan qiimaha ay leedahay oo kale qaabka walaayadu agaasimtay qaabka ay maaragtay qabiilka u soo agaasimay waa mid iyadoo kale naadir ay tahay qaabka loo soo agaasimay oo aad u yar tahay samirta qaadka loo sameeyey hoylka lagu qabto sharafta uu leeyahay khudbooyinka laga soo jeeday hadday noqon lahayd carabi hadday noqon lahayd nashiido oo maaragtay soomaaliya hadday noqon lahayd nashiido carabi ah wax la soo koobi kara ma ahan suldaanka guud ee beesha jilible ay soo dooratay suldaan waxaanu ku leenahay in aad ku hogaamiso beesha ku soo dooratay ku sharaftay kitaabka allah subxaanahu wa tacaala dacwada aad ku hogaamiso jihaadka aad ka qayb qaadato ayi wanaag oo dhan oo kitaabkeenna maaragtay allah subxaanahu wa tacala noo soo dejiyo uuna amrayo in aad ka qayb qaadato runtii anana shakhsiyan goobjoog ma inka ataa muhiim inka ataa waa shan gobol amalaya runtii yaa haddanta ka kulman oo nabadoonadiyo ama malaaqeediyo anta ka kulman intaas ilaahay aniba sabab inka weelay ma jaro jarna wali hadda ku hor haay ana sideedaba khaas ahaan dadka dhama faraxsan ana farxad gaar ah way in ah juhdidii dadkii ana ila jaray nabadoonada haayeen ama waxgaradka beela haayeen juhdigii una biini may dhalay geeka runtii in maarana ashan gobol lagu kooyo mas-uuliyiintii oo umadeen kooyan geeka oo naqiimna isa dooradaan amba suldaan isa dooradaan eed iyo eeda farxad inka eta runtii wax koole maasha allah aad baan ugu faraxsannahay sidii loo loo mushaarakeeyeyna aad baan maxaan ku yidhahda ugu faraxsannahay meesha reer jilible oo dooratay suldaanka cusub oo guud oo dooratay waxaan ugu baaqahayaa suldaanka u dhegannuglaada u jilcacsanaada isagana waxaan ugu dardaaramahayaa kii sharaa islaamka ku hongaamiya allah ka dhigo garabkiisa noqoda oo jihaadka garabsiya oo hoo imi maalba ku taagara garabkiisana ha ka bixina isagana sharaa islaamka ha ku hogaamiyan leeh guud ahaanna warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus saaka waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu